marka casri dadkii bal amhaashiisa ahaa yama ka soo qaadnin de ahlucilmiga oo dadkii ahlucilmiga kaba mida waktigiisa ama meesha uu ku nool yahay waxaa dhici karta waxyaalo dee uslub ama dee akhlaaq dhaqan fiican iyo hay-a fiican iyagu leeyihiin oo laguma dhaqmo oo la arko casar kale iyo waddan kalena isbedeli karto oo kale ayaa iskaba jirto markaa daabid gaaro oo imika la yidhaaho sida imika taqwada marka lagaba hadlayo laleeyahay acmaashii sayi-ada ahayd ama lagaba dhigo waxa weeyaan waxaala wixii fisqi keenaya inuu kaba dheeraado ama ruuxii cadligeed laguma sifeeyo muslim baaliq oo caaqil oo saali min alfisqi wa min khawaarim almuru'a maalan iyada tan daabid saasoo imika aan qaban karnaa ma jirto kol waxay soo gelaysaa un waa wax isbedbedeli kara waa ruuxii oo ka dhaqan yeesho un dadka isaga amsaashiisa dhaqankoodii oo kale shaadibi wuxuu soo qaadaa isagoo dee kollay imaamkaas waddankiisa andalusa kuwa noolaa dhulkan imika dee hadug waddankan spain iyo qeyb portuqaal ka mida iyaba andalus waqtigaa la iskuba odhanayay walo waqtigaa uu noolaa kollay atraaf badan ayaada deeba muslimiinta farahooda ay kaba baxeen oo waqtiyadaa kollay hay ku dhoweyd zawaal ay ahayd markaasaa wuxuu markuu muru-ada kaba hadlayo kabadhi mithaalle ayuu soo qaatay maalan buu yidhaha waddamadan sharqala iyaga wixii aan ahayne ama maqribkooda ahayne xaggan dhinacan kale ahaydee sharqigu kaba cabirayay bal masar iyo marka la soo gaadhiyo wixii dee xaggan kaba soo xigay dadka ahlucilmigu kaba qaabirayay iyaga khuluqoodiiba maxay ahaayeen madaxooda ama ha cumaamateen ama wax kale haba xidheedo madaxooda dee ay asturaan oo ay cumaamataan marka iyaga dee muro ay ahayd oo nintii bal markaa ahlucilmiga ka mid ahaaye isagoo xaasiran raas ah bilaadaas waxa weeyaan dhexdooda kuba noolaa kale waxaabay noqonaysa taas wax nuqsaan muru'adiisii ah kuba timaada laakiin xaggoodoo kale oo malaa dee dhaqan kalena ay kuwa dhowaayeen iyaga dhib may lahayn oo wax dee taas ninkii ahlucilmiga ahaa hadduu xaasiran raas waqtigoodii socdo marka kan muru'adii wax khilaafsan buu laba yimi iyaga agtoodase muru'adii may khilaafsanayn oo dee dhib may lahayn oo ujeedadu markaa bilaada kala duwan iyo cusurta kala duwan waxan wey isbedeli karaane waa ruuxoo dadka amtaashiisa khuluqa ay leeyihiin iyo ay leeyihiin kaba waxbay dhowrta marka xirfooyinka qaarkood bay ka dhigeen inaanay muru'ada u munaasib ahayn acmaasha qaarkood bal matalan waxaabay dhahan waa nin aan suuqi ahayn oo dadkaa suuqa ka shaqaysta ahayn oo suuqa wax ku cun oo kale oo waqtiyadoodii dee tacbiirkii kala cabiri jireen wax muru'adii jabinaya inay kaba ayay kaba dhigaan dee fuqahada ay barhkood soo gaadhsiiyaan dee majaalis kastan oo kale ninka lugtiisa kusoo fidnay oo kale waa kutubta fiqiga barhkood inay taasi murua la-aan tahay bal waxa weeyaan waa ruux sharaftiisii akhlaaqdiisii fiicnayd ee dadka lamidkii ay kuba dhaqmayaan dhowraya un taas bay noqon dabawal muraadu waxaa looga jeedaa bitaqwa cabsida taqwada ijtinaabu acmaali acmaashii ka dheeraanteed weeya sayi-ati xumayd ee min shirkin shirki lahayd aw fisqin fisqi ah aw bidcatin bidca taas wey oo ataqwana waxay tahay dee ataqwa waa dhowrsasho wax laga dhowrsadee waa wixii xumaa oo uu ruuxu ka fogaado iska ilaaliyo taas baa taqwo la yidhaah waxaa xumee la yskaba ilaalinaya dee shirki waa ka ugu weynba fisqigii baa soo raaci oo ah irtikaabu kabiira aw israarun calaa sagiira dembigu kabiiro oo ruuxu ku dhacoon u ka laamin ama dembi yarow ka caado yeeshuu had iyo goor la imanayo uu daa'imayo waayo sagiiradii la daa'imay kabiira isu rogaysa bidcadii bal taasi kolley waa dee waxay iska yarbaan markale ayuu keeni doonaa bidcadna hadday mukafiro tahay ruuxuu ku gaaloobayo dee waaba acmaashii shirkiga ahayd bay noqon haddii wal waxa weeyaan uu daaciye yahay dadka bidcadiisan ugu yeedhayo u qurxinayana taasna waxaan u tegi doonaa riwaayadiisa inaan la aqbalahayn laakiin bidcadu markaanay mukafiro ahayn ruuxuna aanu daaciye ahayn kuna sifooba dee sidqan lisaha lahja oo kaloo dee nin dabdina leh cadaalo kalena ay u sugnaatoon tan ahayn ay jirto iyadoo bal markaa in badan oo ruwaada axaadiida kaa mid oo saxiixayn iyo keyrkood ku sugan baa anwacal bidac lagu sifeeyey waanan arki doonaayo dee riwaayadiisii lagama tegayo bal waxa weeyaan waa tii mukafiraad ahayd ama markaa uu daaciye yahay iyobay tan noqono bal taasi kolley waa wax insha allahu tacaala kitaabka kuma iman doontaan bal taqwadii haddaba taa weeye wadabdu dabdiguna dabdu sadrin waa laba u kala baxayaayo ne wuxuu yihi eeg binaqli cadlin bal cadligii waa taas marka cadliga halkan laba cadli baa jiro oo cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada oo kutubta kuba sugan macnaa cadlu shahaada waxay ka dhigan tahay ruuxii markhaatiga gelayay ee cadaalo shahaado ahayd midna waa ruuxii baabka riwaayada marka la eegiyo axaadiista warinteeda cadliga ku ahaa umuro ay ku kulmaan way jiraan oo dee xaggii bal islaamnimo iyo buluuq iyo caqli iyo marka aan taxamul aanay ahayne ada ay tahay inta way kuba kulmaan waxa weeyaan fisqi inuu dee ruuxani kaba nabadgalay oo kale wix fisqi keenayay taas iyo bal khawaarim almuuraa labada qayboodba waa lagaga hadlaa laakiin umuuro ay ku kala duwanyi baa jirto cadliga riwaayada ka waasacsan cadliga shahaadada waayo cadliga shahaadadu aada buu cidhiidhi yahay xuquuq ibnu aadam baa kuba tacalluqda oo waa dhowritaankoodaoo dee meelo badan dumarba shahaadada ma galaan ee waxay galaan un wixii maal ama maal looga qasiya ama umuurihii iyaga u goonida ahaa waa mid tacadud baa la eegaa shaahid keliya de haddaan dhaar iyo waxyaalo raacid iyadna keligii lama aqbalo oo dee laba meel ay lagu aqbalo iyo laba wax ka badanba sida xuduudii zin xaddii sinada oo kale iyobaaba jirto oo kale taas oo kale bal markaa dukuura meeshii la shardiyay tacadud baa iyada la shardiyaa haddii dee addoomiya waxyaale ay jireen xorriya iyada guud ahaanba waa la shardiyaa waa cadliga shahaadada marka laakiin cadliga riwaayadu intaba waa ka waasacsan yahayo iyada dukuuro lama shardiyo cadligan aan hayno lama shardiyo tacadud ruwaaddi ay tacaduday oo bal markaa taasoo lama shardiyo xorriyo lama shardiyo bal markaa waa umuuraana uje ay dee udhexaysa cadlu riwaaya cadlu shahaada oo dee kutubta aimadu ay kaba hadlaan barhkood kutubta musalaxa dee intooda waasaca ay ka hadlaan ahbaabu shahaadaadna barhkooda ay ku kala farqiyaan taas oo kale kuwa dee waxyaalo u gaara dee meel dawaabid u gaara sameeyey kutubtan alashbaah wanadaa'irna abwaabta ay ugu talagala galeen waxyaalaha furuuqda way kagaba hadlaanee bal cadliga aan laga hadlaya halkan waa cadlu riwaaya ee cadlu shahaado maaha san daraaddeed baanu imaka halkan dukuuro iyo xuriye iyo tacadud iyo waxyaala loo soo qaadin dabdigiina dabdu sadrin waa laba wuxuu hi dabdu sadri wahuwa dabdiga sadri ujeedadu waa dabdi ka imanaya xaggan xifdiga dabdi laabeed waa xifdi dabdigii wahuwa kaasi waxa weeye an yuthabita ruuxu inuu sugo maa sabacnaa uu hadaag u xifdiyo weeye maa samica wixii uu maqlay bixaysu meeloo yatamakan uu makansanayo min istixdaarihi soo xaadirsigiisa uu soo xaadirsado mataa shaa markuu doono oo dabdiga sadrigu dee waa waqtiyadii marka riwaayana laga hadlayaa ruuxan xadiidka isaga dariiqiisa ama uu ku saxiix noqon karo ama uu sixadii uu ku waayi karo waana cusuur riwaaye intan ka dambeysay kutubta ay axaadiistu gashay kutubtii la dabdiyey waxaa markaa xadiidka sixadiisa laga qaadanaya sanadka mualifkaasi leeyahay uu yahay dee ciddan kale waxyaalaha looga shardi ahayne ee waxa weeyaan waa bal markaa dabdi sadriyo waa xadiidka markii uu maqlay inuu xifdiyo dabdiga sadrigu welibaba xifdigiisaasi xifdi dhan yahay oo intuu hagaag u xifdiyo mar alle marka uu islaa sheeg uu sheegi karayo waayo ruuxii hadduu xifdiyey oo markuu u baahdo inuu sheego bas uu xadiidkii isweydaarinayo qalad ka dhacayo sidiisii aan u sheegayn mid xifdila maaha ee waxa weeye waa inuu intuu xifdiyo hagaag u sugo uu makansanayo ay u suurtagelayso markii uu doonaba inuu sidiisii u sheego taasi waa dabdi sadri wa dabdu kitaabin midna waa kitaab dabdintii oo kitaab buu kuba dabdinayaa wahuwa kitaab macnuu waxa weeye xadiidkii sheekhiisa uu kaba maqlay iyo ciddan uu ka warinaya waa qoranayaa isagii ma qortay kitaab buu ku dabdinayaa wahuwa markaa dabdiga kitaabku waa siyaanatu ilaalintiisa uu ilaalinayo waa kitaabkiiyo wuxuu u qornaa maktuubkiisa ladayhi agtiisa mundu laga bilaabo waqti samiica uu maqlay fiihi kitaabkaa dhexdiisa uu waxaan kuba sugan uu maqlay oo wasaxaxahu uu kitaabka saxiixiyey oo uu tasxiixiyey ilaa an yu-addiya minhu ilaa uu kaba gudanayo oo waxa weeye tanna horta dabdi kitaabeed macnuu ruuxu xifdi ma xifdisnaa axaadiisii laakiin uu qortay qorashadiibuu umuuray inoo sheegay oo kitaab buu ugu qoray iyo kitaabkii waa kitaabu isagu bal horta ama qortay ama ha looba qoray laakiin waa kitaabkiioo markan uu kuba wariyey agtiisu ku ilaalinayaayo xataa waxay halkan eegaan dee hadduu gacantiisa kaba baxo cid kale gacantiisa u galo waxbaa lagu kordhin karaa waxbaa laga bedeli karaayo oo khaasatan waa waqtiyadaa hore dee kutubta laba qoranayeen ee kutubtii kuwa la dabdiyey oo san imika kutubta ay nooguma dabdisan tahay ee dee nusqooyinkoodna ay u tacaduday aanay ahayn oo kale agtiisa uu kuwa dhowro onu gacantiisii xataa kaba bixin khaasatan hadduu yar waxay kaba qarsoomi karaan waxyaalaha olhahileshin karaa waayo rag baa la ogyahay hiqaadka ruwaad ahaayo dad iyaga calaaqa laba lahaayo balkood qoyskooda ay ahaayeen axaadiistoodii waxaan kaba mid ahayn ay kutubtii ugu dhex dareen oo iyagina ay sidii kuba wariyeen oo axaadiisaan asal lahayn kutubtoodii ama riwaayadoodii sidaa kuba dhacday bal markaa laga bilaabo waqtigaa uu ku maqlay wasaxaxahuna wuxuu uga jeedaa kitaabka marka la qoro sidaa laguma daayo bal markaas kolleyna insha allah rabbi hadduu inoo dhib yareeyo kitaabkan wax ka dambeeya dee waan arki doonaa muqaabalada waxay yidhaahaan iyo sii umuuro kuba tacalluqsan xagga kitaabada xadiidke marka kitaabkii marka uu qortay qalab baa dhici karo waxbuu iloobi karaa waxaa loo baahan yahay inuu ku saxdo kitaabkii asalka waa sida kitaabkii sheekhiisa ama furuucdii lagu saxay mid mid uugu eego uu qaabiliyo oo uu arkay inay tamaaman iswaafaqsan yihiin markaa dabadeed uu agtiisa ku ilaaliyo ilaa uu dadkii kale ka gaadhsiinayo ina isagoo axaadiistiisii ma xifdisna kitaabkii markaa waa inuu ilaaliyo kol haddaanu xifdisnayn haddii waxyaalo kale oo wax laga gooyo ama wax lagu siyaadiyo iskama dareemi karo ee waxa weeye bal markaa agtiisa uu ku ilaaliyo ilaa uu ka gudanayaduna an yu-adiyadana wuxuu ka wadaa ilaa uu ka warinayo isagii uu noqonayo dadkii kale mid u gudbiya taas bay dabdiga kitaabkuna noqon wa huwa siyaanatu dhowritaankiisa iyo ilaalintii laleeyahay agtiisa uu ku dhowray kitaabkii ku xafiday mundu wakti laga bilaabo samiica fiihi kitaabkaa dee wixii kuba sugnaa uu maqlay wasaxaxahu mustasixna waa si aan soo sheegay waa kitaabkii oo dibkii asalka u ahaa ama furuucdii kaa laguba saxay dib uugu saxdo sadar sadar iyo xadiid xadiid loo isugu eego ama isagu ha noqdo labada kitaab mida wada qaatay ama cid kaleba ha laba saxaysa sida dee aimada ay kutubtooda iyo baab mareerha kitaabada xadiidka ay kuba inoogu ay ku bastiyaan ilaa an yu-adiya minuu kaba gudanayo bal taas weeye dabdiguna labadaasuu noqono ujeedadu markan xadiidka ninkan saxiixa ah raawi xadiidkiisa uu saxiixa noqonayo looma shardiyo inuu xaafid yahay loo shardiyi maayo ee laakiin waa inuu daabid yahay dabdigii waa dabdi laabeed midi midna waa dabdi kitaabo haddii aanu dabdi sadri lahayn laakiin uu leeyahay dabdigan kitaab isagoo xadiidkiisidii kuba wariyo kol hadduu dariiqiya toosan uu maray dee xadiidkiisu saxiix buu noqonayaayo shardigu maaha inuu axaadiidan korka ka hayo marka wuxu uhi sheekhu waqoyida waxaa laguba qayday halkan markaan dabdiga kaba hadlaynay bitaami dabdi dhan waa dabdi dhan marka maxaa taa lagu qayday waa ishaaratan ishaaro la ishaarayo ila rutbati martabada alculyaa sare ee fii dalika xagga dabdiga martabadiisa sare waayo dee martabadaa sare waa taa rijaashaa saxiixa ah hadduu taa hoos ugaba dhaco oo dabdigu intaa hoos ugaba dhaco xasan buu noqon oo bal wax kale laguma kala duwaye hadha waxaan arki doonaa fain khafa dabdu fahuwa alxasanu lidaati dabdigu hadduu yaraado xasan buu noqonaya markaa si baa loogu qeydaya oo waa ishaaro la ishaaraya martabada sare ee dee raggii markaa raawiga ku sifoobay rijaala saxiixuu noqonayo bal markaa labuu inoo soo sheegay cadligii waa soo sheegay dabdigiina waa sheegay waa laba shardi halkaasi wlmutasilu wixii labadaa looga sheegay waa inoo soo cadaatay looga jeeday wlmutasilu maa salima wuxuu nabadgalay weeye isnaadu isnaadkiisu min suquudin dhicid fiihi isaga dhexdiisa ahaatay oo sanadkiisaay wax ka dhacaan ay wax ka dh taas kii uu ka nabadgalay taasba weeyaan baxaysu meeloo yakuunu uu noqonayo kullun mid kastoo min rijaalihi waa ruwaadii baa looga jeedaa dumarro haba noqdeene ruwaaddiisan isaga warinaysay ka midii samica uu maqlay dalika xadiidka almarwiya la warinayo min shaykhihi sheekhiisii uu kaba maqlay taas wey oo markaa itisaalkana waxaa loo wadaa ee bayqumia waatan kuba soo aragne sanadkan inaanay waxba kaba dhicinay wada dhan yihiin oo say ku dhan yihiinna waa dadkan jooga in mid kastaaba ninkan kale uu kaba warinayo dee uu ka wariyay uu kaba maqlay taas haddii taa la waayo dee mursalkii iyo munqadicii iyo mucdalkii iyo mucalaqii iyo waxyaalahaas halkan imika kaba baxayo oo kale sabir matalan dabdigaa marka la waayo isaganaan waaca ruuxii muqafalkaa ee kii xifdiga xumaayo wixiisi ay meesha u imanayaan cadliga haddii la waayona kii ama faasiq ahaa ama majhuulka ahaa majhuul cayn ha noqota ama xaalkool haddaan la aqoon inay isagii cadaaladiisiina war loomaba haye ay iyagana ugaba baxayaan ixtiraas ahaan bal kaas baa mutasil ku yahay wasanadu sanadka taqadama tacriifuhu markuu isnaadka inoo soo tacriifinayay ayaan sanadkana soo maray wlmucallalu mucalalku luqatan xagga luqada maa fiihi cilatun waa xadiidka ama waa waxay may luqa ahaan waxay cilo ku sugan tahay samaradiya wax lamid adigu kuba suganye wasilaaxan xagga isilaaxan ahla xadiid marka la eego maa xadiid weeye fiihi isaga matnigii ama sanadkiiba ay ku sugan tahay cilatun cilo ciladaasoo khafiyatun qarsoon waa qaydo cilada hadday daahirato nin kastaaba iska garanayo dee magaceeda kalea la siinaya laakiin xadiidkaa mucallal ama macluul lama odhanayo waa inta badan wax qarsoon oo xadiid layslahaa waa fayowyay kuba yimaado marka la baxsiye laysu gegeeyo duruqdiisii lagu ogaado haddaba cilo khafiyo oo qaadixatun weliba waa laba qeyd inay qarsoon tahay oo waana inoo dambeeya hadda imaka halkan waa shuruud ma wadna welibana ay xadiidkasto xadiiska wax yeelayso ee dhaawacayso cillo qaadaxa ay tahay matalan xadiis daahirkiis waa itisaalu sanad inuu jiro oo saxaabigiisii la magacaabay ayaa marka duruqdii la eegay ee laysu geeyey ayuunbaaba la ogaaday xadiidkan asalkiisu inuu mursal yahay saxaabigeedna wahab inuu yahayba magacowgiisa oo kale waa wax mar dambe kusoo baxayo daahirkiisii marka horena uu ahaa inuu kaba fayow yahay dee taasoo kale ma saxadii xadiidka waxba yeelaysaayo mursalkii waxaa inoo soo baxaya cadam alitisaal baa meeshii imanaysa oo xadiidkiina markaa waa wax qadxi ku keenaya haddaba waxay cilo qarsoon oo dhaawacaysa xadiidka sixadiisu ay kuba sugan tahay ayaa istilaaxa la yidhaha waanu inoo dambeeyaa qayblan oo lagaga hadlaya ama dee baxti gaaruu leeyahay washaadu shaadkuna luqatan xagga luqada almunfaridu kii goonida ahaa weeye dadka ka goonida ah ama goonida kaas baa shaad laydhaa ama wixii gaarka ahaw wasilaaxan xagga isilaaxa maa yukhaalifu wuxuu khilaafo weeyo ama uu khilaafayo fiihi isaga fiigiyo macnaa waa warintiisa araawi raawiga uu ku khilaafi man shaksi huwa isagu arajaxu ka raajaxnimo badan minhu oo macnaa raawigani nin isaga ka mudan oo ama ka dabi fiican oo xaggaa kaga horeeya kadad ka tiro badan ayuu ku khilaafay oo waa xadiis adigu dad ay wada warinayaan oo nin dadkii kaba mid ahaa wariyey ayaa dadkii ka awleysnaaye kaba mudnaa ama katrata cadad ha ugaba mudnaadeen ama ziyaadata dabdi oo nin keliya haba noqdee ayuu xadiidka riwaayadiisii ama sanad ahaan ama matni ahaan kuba khilaafay haddii la jamcin karayo dhib ma laha waa laysu geynin lamana jamcin karayo way isburinayaan taas baa riwaayadiisii ay noqonaysaa shaad oo dee labaduba markaa xadiidkii saxiixa ma noqonayaan kaa cila ay gashay iyo kaa shuduudka caynkaasi uu galeedsan laguma fasiray walahu shaadka tafsiirun tafsiir baa u sugnaaday aakharu kaloo sayati waayo shaadkuna waa inoo dambeeya tafsiirka labaadna waa iyadoon mukhaalafo mid aan laba shardi ahayn waan arki doonaa insha allahu tacaala markaan aragno aan tagno ee balkani waa mukhaalafatu hiqati liman huwa ama mukhaalafat de waxa wey liman huwa awlaa minhu taas baa adigu laba idhaa bal markaa iminka tacriifkanbuu dib inooguma noqday dee tacriifkana waa taan soo aragnay tanbiih waa baraarujinaya qowluhu haddaba qowlkiisan uu yihi wa khabaru laaxaad maatinka ama saaxib almaati dee isaga nin keli unbaa wada le uu yihi wa khabaru laaxaad kaljinsi jinsi oo kale weeye wa baaqi quyuudihi quyuudiisa intooda kalena kalfasli oo dee khabaru laaxaad waa cibaarada ugu horeysa quyuudda uu sheegayaana binaqli cadlin waa qeyd taami dabdi waa qeyd mutasila sanad waa qeyd hayra mucal walaa shaad intuba waa wada qeyd markaa fasliyo kala yihin jinsiya fasli horta waa waxa adigu mandiq xaggii ah ama cilmi mandiq ah qaalibanna dee culimadu inkastoo iskaba dhowaan haddaba ay idhaahaan markay tacriif noqotay wax tacriifinayaan kolley waa say uga nabad galaan inay dee taa ishaaraan ama usluubkooda ay dhowraan waxa weeyaan way adag tahay oo kale dee barhkoodna sida kutubta usuulka fiqigaba khaasatan khazaliya wixii kaba dambeeyeyba qeyb dhan ayo baabay dee tacriifaadka iyo waxay horeysayaan iyo muqadimaadku mandiqaasun baabuu noqonaya marka jinsina iyaga tacbiirkooda ama waxa weeyaan iyo istilaaxooda waxaa matalan anwaac badan isagu kulansanayee ay hoos imanayso taas bay jinsi kaba cabiraan faslina waxay yidhaahaan waa sifada iyadu bal marka la eego nooc anwaacda kamida ka soocaysa anwaacda inteeda kale ixtiraashaan markaa loola yimaado waayo waxaan ixtiraashaan baa loolaba yime bal matalan tacbiirkoodiiba haddaan eegno ay lahayd iyagu meelaha ay odhan jireen alinsaanu xayawaanu naadiq oo kale lafdiga xayawaan waa jinsi anwaac badan baa uu shamlinaya uu tilmaamaya oo dee basharkii kaba mid iyo wixii kale noolaa ay kaba mid yihiin marka taasi waa jinsi oo wuxuu ina tusaya ma tilmaamaya kulansanaya anwaac badan marka la yidhaaha naadiqun waa sifo mumayizo ahoo insaankiibay ka soocaysaa anwaacdii kale fasli baa taa la yidhaaho fasli haddana markay dee tacriifka ay noqoto wax la tacriifinayo ee xadda dhan oo kale ayay tahay bal dee jinsigiisaas oo kale iyo fasligiisa qariibkaa in la israaciyo haddii kale dee xaddii baan hagaag uba taam noqon lahayn bal malaha markaasoo kolley dee iyagaa markan waxaa la tacriifinaya umuurahan ictibaariyaanoy eegaane sheekhu markaa muxuu kaba cabirayaa khabarulaaxaad waa jinsi oo maxaa soo geli saxiixa iyo kii aan saxiix ahaynba saxiixi de waa khabarulaaxaad xasankii waa khabarulaaxaad daciifkii khabarulaaxaad ee dee malka markaas ayuunbuu noqonayaayo markaa mid saxiixa iyo mid kaleba lafdigani jinsi buu noqonayaa shamlinaya marka maxay noqon marka binaqli cadlin taami dabdi waxyaalaha la ydhaha waa fusuul waxay saaraysaa ama dee oo isaaraysaa waa sifaadkani ay soocayaan xadiidkii saxiixabay intii kale kaba soocayaan oy kaba saarayaan oo waa kaa xadiidkii saxiixaba marka kuwan loola loola yimi inoo soo baxaya macnaa waxa weye waxaa ixtiraas loolama yimaado sifaadkaas dee waxa weeyaan anwaacda qaarkood kuwa kale kaba soocaya ixtiraasaasa nooc kale looga ixtiraaso loolama yimaadana fasli ba yidhahan jinsiguna waxaa anwaac kala duwan ay hoos imanayaane shaminaya marka taasba weye imaka ujeedadiisuna de waa intaan sharaxnay imaka khabar aaxaad siay jinsi u tahay iyo siay quyuuda kale ay fasli u tahay taasba weeye waana arintaasi waana istilaax asal ahaan iyo tacbiir mandiquna wax kale maaha wa qowluhu qowlkiisa uu yihi binaqli cadlin isaguba fasli labaadune اxtiraazun wuxuu اxtiraaz ka yahay camaa yanqulhu wuxuu soo naqlinayo غayr اcadli ruuxaan cadli ahayn horta dee lafdiga caadilna cadli un bay isticmaalaaneen waxa weeyaan ruuxa aan cadli ahayn ee cadaala aanay usugnaanin wixii uu soo naqliyey ayaa meesha lagu saaraya oo bl matalan ruuxii la ogyay inuu faasiq yahay warkiisa dee ilahay baa in jaakum faasiqun bidamayin fatabayanu haddii ruuxuu yahay nin aan la aqoon dee cadaaladiisiina war looma hayo xaalkiisi war looma hayo isaguna meeshuu kaba baxaya marka kaa cadligiina dee waa kaa ownooda waa muslim baaliq oo caaqil oo saali min alfisqa wa min khawaarib almuru'a ka wasfigaa laa cadliya marka wixii aan wasfigaa aan ku sifoobin kii uu wariyey ayaa meesha lagu saaraya wa qowluhu huwa uu yihi waa huwadan eeg huwadu halkay ku jirta waa taxriifkii wa khabar huwa saxiixu lidaati taas ee khabarka ka horeysay asaxiix baa khabarkii ahayd khabar laxaad mubtadaha ah huwada ka horeysay ayaa wuxuu leeyahay yusama waxaa lagu magacaaba fasl imankana naxwina laba galay ama wax kale fasli buu lagu magacaaba ujeedadu fasliga wuxuu wadaa waa damiiru faslin bay idhaahaan damiirkan yatawasadu waxaanu kala dhex galaa bayna almubtada'i waalkhabari mubtada iyo khabarka dhexdiisa ayaa lala yimaadaa yu-dinu waxaanu ogeysinayaa tilmaamaya uu ishaaraya bianna maa bacdahu waxa isaga ka dambeeya damiirka damiiru fasli ay idhaahaan khabarun khabar inuu ka yahay camaa qablahu waxa ka horeeya khabarkii inuu yahay oo walaysa binactin lahu nacti aanu ahayn sifo aanu ahayn ujeedada waxa weeyaan buu leeyahay damiir damiiru fasl la yidhaha baa jira oo dee dhici karta aan dee damaairtii kale dee asmaada ay kuma tirinayeene mubtadaa dhacaysae kol markay dee sanoo kale damiir fasli huwadan iyo baabkeed ay tahay ama icraab kale yeelanaysa damiirka aan laba mid ahayn waa damiir loola yimaado inta badan wax mubtadaye khabar dhexdood ama asalkiisu wuxuu mubtadaye khabar ahaa dhexdood buu galaa maxaana loola yimaadaa kollay dee malaa wax kale ikhtisaas iyo waxyaalahaas iyana way ulaba yimaadaane tan sheekhu inoo sheegay waa si uu marka ugu horeysaba uu kugu tilmaamo waxa cibaa lafdiga dambe inaanu nacti ahay inuu khabarkii yahay taas oo kale inuu taas oo bal markaasaa daraaddeed isagu icraab raad kuma yeesho ta'hiir kuma yeesho saa daraaddeed waxaad arkaysaa isagoo dee isagu joogo wax mansuubi ay kaba dambeeyaan khaasatan marka uu galo dee wixii dee matalan imika ismukaano iyo khabarkeedoo kale hadduu kala dhex galoo kale san oo kale adu waa damiiru fasli oo kale oo markaa taasoo waxaa loolaba yimaadaa caddayn uu caddaynaya waxaa ka dambeeya inuu khabar yahay taasoo inaanu nacti ahayn marka halkana taas buu leeyaho ujeedadu markan la yidhi wa khabar laxaad binaqli cadlin soo wado huwa saxiixu huwadan iyadu mubtade labaad markaa ma icraabayno sar sheekhu uu soo dhigtay dee waana saaxib almati markaa waa damiir fasliye asaxiixu lidaati waayo waxaa suurtagal ahaan layd mubtade labaad in laba icraabo asaxiixu lidaati inay taa tahay oo taasoo bal marka waxa weeyen kolleyna qur-aankana waaba kusoo noqnoqdaayo inta badan meel waa dee arrin u yar baahna kolkol fiiro oo meel meel qaarkood buu isagoo waxa ka dambeeya mansuub yahay isaguna de haddii inay mubtado la icraabayo marfuuc baan laha buu yimaadaa ujeedadna waa san inoo sheego wixii mubtadaye khabar un maahe asalkiisa wuxuu mubtadaye khabarhaa dhexdoodana waa gala iidaankani isagu jiro iyo taa arrinkaasi wa qowluhu uu yihi lidaatihi uu yihi daata ahaantiisa yukhriju wuxuu saarayaa ma yusama waxaa lagu magacaabaya صaxiixan bamrin arin sababtii ay bisababi amrin loogu magacaabaya khaarijin canhu kaba baxsan kama taqadama oo dee cibaaradan uu kaba cabiray صaxiixun lidaati ama xasan lidaati wuxuu saarayaa wixii bal صaxiix lagu magacaabaya ama xasan labadaba laakiin sixadaas ama xasannimadaasi ay ka timi katrata duruqa mithaal ahaan wax kaloo ka baxsan ay kaba time isaga dhexdiisa aanay kaba bixino kani waxa weeya sixadu isaga ayuunbay kaba soo fusho shuruudiiba u dhammaatay ama kaa ligayrihi la odhan dee waxaan kale xoogeeyey ayuu ka kasbaday sixadan ee marka hore isagu saxiixa ma ahayn ama xasanka ma ahayn bal taas waa tacriifkii un watafaawatu waanay kala tegaysaayo rutabuhu martabooyinkiisa waa ay saxiix waa ay saxiixi kan saxiixa ah maraatibtiisa iyo darajaadkiisa way kala tegaysaa ay kala sarayn bisababi tafaawuti hadihi alawsaafi awsaaftan imaka aan soo sheegnay tafaawudkeeda iyo kala tagsanida ay kala tagsantahay kala sarrayso taa sababteed almuqtadiyati awsaaftaa keenaysay litasxiixi xag tasxiix keenaysay fi lquwati quwada ay ku kala tagsan tahay ayay maraatibtiisna kala saraynaysaa oo waxa isaga inoo sii cadaynbe ujeedadu bal imanka awsaaftii cadaaliya dabdi baaban haynaa waa kuwa ugu ahamsan waxyaalahan kale waa inu cilo iyo shuduud iyo kaba nabad galo bal markaa taasoo kale itisaal-sanadkii haddaan iskaba dhigno awsaaftaasi bal ruuxan aan leenahay cadaala u sugnaaday ama dabdi buu leeyahay dee maaha un dabdigu heer marka la gaadho dadkii ay ku wada sinaan karaan lagama wada gaadho cadaaladna waa saasoo kaleo dadkii iyaday cadaala u wada sugnaatay ayay haddana kala cabsi badan yihiin oo kala dhowrsasho badan yihiin oo bal umuuraha ay aad bay u kala tagsanaanayaan oo bal waxaa lala arkaa dee maraatib aada u badan baa soo gelaysa dabdigina iyagoo dadkana xifdi fiican wada leeyihiin ayaa haddaba mid xaafida iyo mid ka axfadsan iyo mid kasii axfadsan iyo mid kasii axfadsan ayaa laga helayaa sifaadkii markaama kala tagsanyin xagga sifowgaas saa daraaddeed xadiidkiina darajaadkiisii dee wuu kala tagsanaanayaayo kolba dee ninkan heerku gaadhsiisan yahay iyo halkuu heerka kaba gaadhay ayuu isagiina dee xadiidka wasfigiisii noqonoo mid kaleo hadduu ka cadaalo badan oo ka dambi badan helo xadiidkiisi uu kasii raajaxsanaanaya waana kaba sii sarreynaya bal haddaba markaa rutabta uu xadiidka saxiixii leeyahay tafaawudka awsaaftan u dhaxeeya sababteed ayuu isagiina tafaawud uguma dhexaynaya ama u kala sarreynaya oo markaa wuxu uhi fa inahaa wasiici layna waayo sifaadkaasi waa cadaaliya dabdi matala lama kaanad markay noqotay mufiidatan mid faa'iideynaysa likalabati dani dani kalabadii oo ujeedadu ruuxa cadliga ah ee dhowrsoon ee daabitkaa dee maxaad malaynaysaa yaanad haddaanad jasminba ninkani inuu run sheegayo waxan uu ku wariyay uu sidiisa yahay danigaa adag ama qaalibkaa ayay faa'iideynaysaa haddaba markay noqotay kalabati dani mid faa'iideyn aladi waa danigaasoo caleyha ama kalab madaaru sixa sixada madaarkeedii oo imanka halkan dee wixii tawaaturkun bay ahayde laakiin axaadiistan aaxaadka meeshii maaha yaqiin xadeed in la gaadhaa taasi shardi umaa si sixadii loogu idlaaqo ee waa dani hadduu meeshii yimaado oo dee umuurahaas waa la aqbalayay maanta haddaba danigaas ay madaaru sixa korkiisa tahay markay noqotay mid faa'iideyn ikhtadat waxay keentay markaa taasi an yakuuna lahaa inuu usugnaado sifaat lqabuul darajaatun darajaad bacduhaa barhkeed fowqa bacdi marka kale ay kaba sarrayso bixasabi alumuuri almuqawiya umuurahan xoogeynaya ee dee awsaaftaas kuba sugan uun marka taa la fiiriye la eego waida kaana kadalika arrinku kol hadduu saa yahay oo dee maraatibtii ay kalaba sarrayn famaa yakuunu waxay noqonayaan ama famaa xadiidkii yakuunu uu noqonayo ruwaatu ruwaadiisu fi darajati alculyaa darajada sare min alcadaalati waaldabdi cadaalo iyo dabdi darajada sare ay kaba sugnaanayaan iyo wasaa'iri sifaati sifaatka intiisa kale aynu sooba aragnay allatii sifaatkaasoo tuujibu waajibinaysay atarjiixa raawi raawi in laga raajax yeelo taa waajibinaysay kaana wuxuu noqonayaa asaxa mid ka sixo badan mima duuna wixii ka hooseeyay ee martabada aan gaadhsiisnayn oo kol haddii dee sifaatkaas imika arinku uu dee waxaa kaba imanaya tafaawudkaasi uu jiro tafaawudkiina waa kaaw inoo soo sheegay siduu kuba imanaye xadiidka ruwaadiisii ay cadaalo iyo dabdi darajatii ugu sarraysay ay kaba gaadhay dee waxa weeyaan uu ka raajaxsanaanayaa xadiidka ruwaadiisu cadaaliyo dabdi ay uba xasileen laakiin aanay darajadaa kuba sifoonin inay gaadhsiisnayn itqaan heerka aanay kaba gaadhin cadaalo reerka heerka aanay kaba gaadhin uu ka markaa ka raajaxsanaanaya ka xoog badnaanaya walow xadiidkii saxiixa si un loogu wada camal falo laakiin haddii ay isqabtaan oo istacaarudaan oon u baahno tarjiix markaa sidaasaa loo kala horreysanaya markaasay muuqanaysaa mar kale waxba ma muuqanayso taas fii dalik oo ujeedadu martabadaa sare ee dee imika u sarreysa addaraja alculya min alcadaala wadadi ruwaada kaba gaadhay martabadaa waxa sare kaba mida ma sanadka adlaqa ay idlaaqeen oo calayhi korkiisa sanadka bacdu aimati imaamiyada bacdigood ay ku idlaaqeen annahu asaxu lasaniidi asaaniid kuwa ugu sixa badan inuu yahay oo macnaa martabadii sare kuwa gaadhsiisan waxa ka mida maaha un inay iyaga un yihiin waayo martabadaa sare inta gaadhsiisan waxa kaba mid ah asaaniidda culimada qaarkood xufaada ahayd ijtihaadkood iyadoy tahay ay ku sifeeyeenba asaaniid oo dhanka ugu raajaxsan ugu sixo badani ka inuu yahay oo walow uu ina odhan doono waxaa dee roon inaan sanad gaara loo xukumin asaxul asaaniidniyo aad bay taas u adag tahay haddana maxaan kala helaynaa dee sanadkaa imaam xaafidi uu yihi isaga asaxul asaaniida haddaanu xataa asaxul asaaniid noqon dee waxa weeye waa min asaxil asaaniid waa darajadii ugu sarraysay axaadiistii gaadhay weeya wuxuu arkaa ruwaadani inay xagga awsaafta say kagaba sifoobeen heerkii ugu sarraysay ay ka gaadhsiisayiina meel loo dhaafaaba aanay jirinoo bal markaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa inay dee martabadii sare ay taasi gaadheen xataa haddaynaan xukumkan qaadan asaaniid oo dhan kan ka ugu asaxsan inuu yahay marka kuwaa maxaa kaa mida asaanida kazuhriyi can saalim bni cabdillaahi bni cumar can abihi waaba imaamka azuhri sanadkan oo saalim kaba warinaya aabihii isna uu ka warinaya cabdillahi bni cumar saxaabigii jaliilka saalim waa taabici zuhrina waa taabici cabdillahi bni cumarna waa saxaabi aimada qaarkood baa waxay ku tageen inuu asax alasaniid sanadkaa yahay waka moxamed ibni siriina can cabidata bni camrin isalmaniyi can caliyin waa sanad labaad oo isna lagu sifeeyey asax alasaniid ooba moxamed ibni siriin waa taabici isna cabidata bni camrin isalmani waa taabici weyn isagu laakiin mukhadarama oo dee nin weyn ahaayo isaga kaba weynaa walo saaxibu laqdi durar halkanu kaba dhigay riwaayo aqraan lakiin arrintu kole maaha taas oo isaguna cali kaba warinaya bal sanadkaasna aimada qaarkood ayaa waxay ku sifeeyeen seef allaasi inuu asax alasaniid yahay waka ibraahim annakhaciyi can calqamata can ibni mascuudin waxaaba kaba mida ibraahim nakhaci oo kaba warinaya calqama oo abtigii ahaa calqamana ibnu mascuud uu kaba warinayo ibraahim nakhaci waa taabici yar calqamana waa taabiciintii waaweyneyd buu kaba mid yahay oo taabiciintii adugu dee waa asxaabtii ibnu mascuudba isna ibnu mascuud isna waa lagu sifeeyey asax alasaniid inuu yahay bal kuwaasi walow dee wuxuu kaba imika meelahan kaba maqan silsilatu dahab malik can naafic can ibni cumar oo kale silsilatu dahab oo bukhaariya ay kuba tegeen dee asaaniid kaloo insha allahu tacaala wixii in kitaabkan kaba dambeeya aan kuba arki doono bal kalaamka kuba tacalluqsanna waa inoo wada dambeyn doonaa insha allahu tacaala ayaa jirta ee bal taas oo kale waa martabadii ugu sarraysay wa duunaha fi rutbati kuwaa waxa duunkeeda ah macnaha martabadan imika sare ama martabadaa sare duuna almartabati alculya fi rutbati xagga martabada waxa iyadoo hadda rijaashii saxiixa un ayiin xagga rutbada uga hooseeya ugaba waabsan ka riwaayati buraydin maxna waaba dee se riwaay burayd oo kale riwaayadii ibni cabdillahi bni abi burdata can jaddi waa awowgii abi burda can abihi oo abi muusa waka axmed ibni salama can thaabit ibni anas oo wuxuu leeyahay bal qoladaa hore waa martabadii saro asaxlasaniid baa lagu sifeeyey qolooyin kaloon asaxlasaniid laguma sifeyn lakiin rijaashii saxiixaa jira waaba burayd ibnu cabdillahi bni abi burda oo atbaacu taabiciintii wuxuu ka warinayaa awowgii oo abi burda o ina abi muusa alashcariya abi burdana aabihii abi muusa alashcari buu kaba warinaya waa sada rijaashiisu ay saxiixtahy laakiin kuwa aanay gaadhsiisnayn marka waa martaba taa ka hooseysa kolleyna faa'iidada umuurahani ay muuqdaan waa marka tarjiix loo baahdo marka kale waa isla mid waa xadiidka saxiixawn waka xamaad ibni salama isaguna oo can thaabit albunani can anasin waaba taas iyadna waa tarjamo waduunaha waxaa martabadan imakaan haynana haddana ka hooseeyo iyadoo cadaala iyo dabdi ay wadaagsadeen laakiin kuwaasi ay ka raajaxsan yihin oo kasii yar waabsan oo heerkay kuwaasi dabdiyo khaasatan ka joogaan aan ka gaadhin fi rutbati ka suhayl ibn abi saalixin an abi can abi hurayrata wakalcalaa ibni cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata waa laba sanadoo abi hureyre galo suhayl ibn abi saalixna abihi abi saalix waa dakwaani ayuu kaba warinaya calaa bni cabdiraxmaanna abihi cabdiraxmaan buu kaba warinaya labadoodna abi hureyre kaba warinayaan waa inta badan maaha xataa صaxiixayn taraajimtan sani axaadiis usula kuma sugna sahiil marka la eego صaxiixayn mutafaqun caleyhi ma noqoto laakiin muslim bay rijaashiisa yihiin oo muslim ba isaga ay dee kitaabkiisa kuba sugayn bukhaari laakiin usul ahaan kama wariyo tarjamadan dambe bal taasna waa martaba haddaba markaa ka hooseysa martabadii hore marka muxuu yihi sheekhu faina aljamiica dhammaan waa intan dhammaantood saddexa martababa yashmalhum waxa kulminayo kul markaas ismu cadaalata cadaala magaceed iyo wadabdi la intaba ruwaadan cadaalana way u sugnaatay dabdina way u sugnaatay ilaa laakina ana lilmartabati lula martabada hore waxa u sugan min asifaati sifaatkii almurajixati wax raajax yeelaya xaggeed ugaba sugan maa yaktadii wax keenaya taqdiima riwaayatim riwaayadooda in la horeysiya marka tacaarud yimaado cala latii taliyaha ta iyada kusoo xigta wa fi latii ti taliyaha tii ku xigtay waa taa burayd ibnu cabdilaah ibn cabdilaahi iyo xamaad ibnu salama iyo taasna waxaa kuba sugan min quwati dabdi dabdi adeygii ama xifdi aada u taama xaggii waxaa kagaba sugan maa yaqtadii wax keenaya taqdiimaha cala athaalithati tan saddexaad in lagaba horreysiiyo wahiya tan saddexaadna muqadamatun mid ka horeyso weeye oo laga horreysiinayo calىa riwaayati man shaksi ama duul riwaayadood yucaddu lagu tirinayo maa yanfaridu bihi wuxuu la gooni noqonayo lagu tirinayo xasanan oo macnaa tan ugu dambaysaana qolooyinka waxa aan iyagu bal markaan shawaahid aanay lahayn ay keligood warinayaan ay laba gooni noqdeen xadiidkooda aanu xasan dhaafin oonu saxiix haddii gaadhin dee iyadna way kasii horeysaa markaa tan wadalika maxamed ibn isxaaq can caasim ibni cumar can jaabir waa imaamkii asxaab almagaazi wa camr ibni shucayb can abihi can jaddi oo kuwan oo kale wixii iyagu la gooni noqdaan oo keligood ah aimada qaarkood aan saxiixaya xasanka kala soconi way tasxiixiyaan barhkood haba tasxiixiyeene laakiin waxay la gooni noqdaan martaba xasan bay noqotaa martaba xasan bay noqotaa marka taas oo kale dee way ka hooseysaa calaa bn cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata iyagu dee martaba saxiix bay ahayd walow aanu saxiixa martabada sare ka gaadhsiisnayn waqas qiyaas qaado calaa hadihi almaraatibi maraatibtan aan kuu sheegay waa amhilaya namaadije waxaad uga qiyaas qaadataa maa yushbiha wixii shabahaya ugaba qiyaas qaado oo taas ugaba qiyaas qaado mar markaa xaasilku waxa weeyaanuun iyadoo meeshii isma alcadaala wa dabdi jiro haddana aad baa loogu kala tagsanaanaya markaa kala tagsanaysa maxay keenaysaa xadiidkii saxiixa inuu maraatib yeesho weliba taqsiim labaadna uu inoo soo socdaayo qayb kale aho isna maraatib loo yeeli doono xadiidkii saxiixa taas baa keenayso sababtuna waa tafaawudka awsaaftan jira waana kan dee amhilo fiican oo dee namaadijna inoo noqoto ina siiyey bal markaa xadiidkii saxiixa waa wada saxiix camalkii waa isku wada mid laakiin markaa khaasatan tacaarub yimaado ayaa tarjiix loo baahdo ayaa sida loo kala horreysiinayaayo dee tafaawudkaas baa markaa jiro keenaya tarjiix keenaya waana inoo sii socon doontaa walmartabat lula wallah subxaana wa tacaala aclam waxaanu kusoo jirnay bal saxiixa iyo maraatibtiisii baa inoo socotay waxaanan soo aragnay xadiidka saxiixu isagoo saxiixu wada yahay in haddana uu kala darajo sarreeyo rurtabtiisu ay kala tagsan tahay sababta aanu mid keliya iyo martabo keliya u ahayna awsaaftan sixada keenaysa ee xadiidkiiba lagu tasxiixinayo ee xaggii ruwaadda ku tacalluqsanayd waaba cadaalad iyo dabdigii ee dadku iyagoo wadaagsaday oo labadiiba ay ku wada sifoobeen ayaa haddana ay xaggaa ku kala sarreeyaan oo ay markaa cadaaladoodina ay kala badan tahay dabdigoodna uu kala badan yahay jaanibkaas bay kaba imanayaan tafaawudkani oo dee kolley wax simani ma jiro laba ruuxoo cadaala ay ka wada dhaxayso labaduba cadaala ay u wada sugnaatay ama dabdi isku heerka ma joogaan ee way ku kala sarreeyaan taas baa keenaysa marka loo baahdo tarjiix wax la kala horreysiya loo baahdo in jawaanibtaa la ictibaariyo bal markaa wuxuu inoo soo sheegay amhilu ina soo siiyey dhammaanba rag xadiidkoodu wada saxiixiyo kutubta saxiixa uu ku sugan yahay laakiin uu kala martabo sarreeyo arrintiina way noo sii hor socon doontaa taa xaggaa taqsiimka bal saxiixa la qaybinayo markaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala walmartabatu aluulaa kollay woba halkan ku korrinaysaan oo ku siyaadinaysaan waa hadal socday wowdu caadifo weeye dabacaadka kale kitaabkana wax ku sugan weeyaanoo almartabatu aluulaa uun kama bilaabmayo hadalkii walmartabatu martabada aluulaas hore martabada horena waxaynu soo aragnay fa min almartabati alculyaa fii dalika maa adlaqa calayhi bacdu alaimati annahu asaxu lasaniid taas bay martabada koowaad ama uu hore kaba soo dhigay martabada hore ee xagga saxiixu waatay culimmada a'immada xadiidkan barhkood ay kuba idlaaqeen asaaniidoo dhan inay ugu sixo badan yahay oo a'immadu dee dhowr baan sooba aragnay walow inoomu soo dhammayn oo kitaabkiiba aada u mukhtasara marka ijtihaadaadkoodii iyo markay eegeen raggan cadaaladoodii dabdigii iyo wixii ay kulansadeen ayay asaaniidda qaarkood ku idlaaqeen waa asax al asaaniidba asaaniidba kaasaa ugu sixo badan haddana ijtihaadaadkooda waa iskhilaafay oo midba dee mid buu markuu arkay oo a'imadii raajax yeeloo agtiisa ku raajaxa noqotay marka taasi ta koowaad bay noqonaysaa kol haddii dee sanad lagu sifeeyo nin imaami ku sifeeyey asaxu lasaniid inuu yahay waxay taasi ka dhigan tahay inuu heerkii ugu sarreeyey joogo agtiisa bal calaqal ha laguma khilaafee dee haddii aanu bal markaa heerkaa gaadhsiisnayna sanadkaasi kolle wuxuu noqonayaa min asaxi alasaniid asaaniidda kuwa ugu sixo badan buu ka mid noqonaya oo martabadooda gelaya markaa taas weeye martabada hore ama wuxuu ihi walmartabatu martabada aluulaa hore hiya iyadu allatii tii weeye adlaqa ay idlaaqeen calayhaa martabada korkeeda bacdul aimati ama dee iyada bacdul aimati imaamyada qaarkood anaha iyadoo asaxu lasaniidi asaaniidta ugu sixo badan inay tahay bal taas weeyaanoo dhowr mihaalna zuhri can saali bni cabdillaahi bni cumar can abihi moxamed ibnu siriin can cabidata ibni camrin can caliyin ibraahim ibnu khayr can calqama can ibni mascuud kuwaasoo amhilo inoogaba soo dhigay kuwa kale way ka hooseeyeen kollay tarjamo uu kaba tago silsilatu dahab ee culimmadu kuwa idlaaqaan oo bukhaariyo qowlkoodaa jiro maalik can naafic can ibni cumar oo kaleo silsilatu dahab la yidhaha iyo dee kuwo kaleba waa waxoogaa bay noqon oo kutubta intan ka sarreysa ay sindhigtaan haddaba taas waa ta ugu heer sarreysa marka la eege la yidhaha saxiixa maraatibtiisa martabadaasaa ugu sarreyn laakiin sheekhu wuxuu yihi walmuctamadu qowlka raajixiina waxa weeye cadamu lidlaaqi idlaaq la idlaaqa asaxiyo iyo sanad inuu asaxu lasaniid yahay idlaaqaas la-aantii oo inaan laba idlaaqin litarjamatin tarjamo mucayanatin mucayan oo minhaa taraajimtii ama asaaniidii kaba mida inaan loo waxaweyaan lagu idlaaqinba muctamada oo wuxuu imika halkan inoo sheegaya horta wuxuu inoo soo sheegay inay martabada hore taasi noqonayso amhilana waa inoo siiyey walow dee aanu ciddii kale lahayd sheekhu inoo sheegin marka waxay ka dhigan tahay aimadu arrintan iyagoo dee ay noqon ijtihaadaadkoodii ay tahay ijtihaadaadkaasna aanay guud ahaan isku waafaqin inay asaaniid asaaniidda ka mida ku sifeeyeen asaxal asaaniid inay tahay marka waxay dee sanad mucayan oo keliya marka bal misaal ahaan lasoo qaato ti uu inoo soo dhigto zuhri can saalim can abiihi oo kaleo la yidhaaho sanadkaas baa asaaniiddii oo dhan marka laysu wadageeyo ugu roo ugu asaxsan oo ugu sixo badan taa kolley waxa weeyaan aymo kalena kuba khilaafeen mid baa jirto waxay macnaheedu noqonayaa sanadkani marka shuruudii sixada la eego wuxuu ka gaadhsiisan yahay raawi kastoo ruwaaddiisa ka midi heerka ugu sarreeya oo uu kaga raajax noqdo ruwaaddii kale oo dhan marka la baaldhigo taasna cusri baa ku sugan oo way adag tahay bal haddii raawi la sheegtay in sanad dhan ruwaaddiisii laydhaa mid kastaba waxay ka gaadheen darajadii xaggii sifaadkii qabuulka heerkii ugu sarreysay oo cidi aanay kulaba sinayne dadka kale ay kaga raajaxsan yihin kol hadday taasi ay adag tahay markaa waxa roon in laga aan la odhan sanad baa asaxul asaaniida bal ha laba yidhaaho ha lasii khaas yeelo ha la yidhaaho ibnu cumar oo kale asaaniiddiisa kaasaa ugu sixo badan in cali oo kale asaaniidda lagaga wariyo kaas baa ugu sixo badan oo wax khaasa ama beled ha lagu khaas yeelo ha laba yidhaaho maka oo kale asaaniidda reer makaad kaasaa ugu adag ugu sixo badan ee in la yidhaho cala alitlaaq sanad baa asaaniid oo dhan ugu sixo badan macnuhuna uu yahay shuruudii sixada ayuu ka gaadhay sanadkaasi ruux kastoo ruwaadiisa kamidii ka gaadhay heerka ugu sarreeya oo dadkii kale uu kaga wada mudan yahay taasi aad bay u adagtahay markaa waxa roon inaan la idlaaqin oon la odhan sanadba asaxul asaaniid oo taa laga joogsadaa saas baa raajixa buu dhao muctamada taas bay cibaaradaysan ujeedadiisu ay tahay oo inaanaan taa xukumin aynu ka markaa aamusaynu ka joogsano ayaa horta mudanoo saa daraaddeed dadkii arrintan kaba hadlay dee dhowr iyo toban tarjamaha mid kastaba nin imaami uu yihi kan baa ugu asaxsan kan baa ugu asaxsan taasna ay tahay dee markuu ijtihaaday khaasatan weliba tii dee ama beledkiisii ha uba badnaatee isagu aada u yaqaanay raggeediiyo waxyaalo ayuunbuu raajax yeelo cid kalena mid kale raajax yeesho markaa sanad aan idhaahno kaasa ugu asaxsanoo waa la ysku raacsan yahay ama laba sanad ama saddex sanad ma jirto markaa waxa roon inaan sanad la odhan asaxal asaaniid sanadkaasa ah iyadoo la idlaaqayo oon la qaydayn oon raawi lagu qaydayn riwaayadii ama saaniidii saxaabi ama aan beled lagu qaydayn bilaadii kamida ruwaadu ay dee markaa kakasoo kalas jeedeen markaa wuxuu uhi walmuctamadu qowlka raajixii buu ujeedaa ee halkan la doortay mukhtaarkii waa cadamu lidlaaqi idlaaq la-aanti inaan la idlaaqin litarjamatin tarjamada sanadkiibu u wadaa tarjamo mucayanatin mucayana khaasa oo minha iyada ka mid a aan maxaa lagu idlaaqin inay tahay annaha asaxu lasaniid taasi waa mid horta nacam istidraag buu laba yimi laakine yustafaadu waxaa laga faa'iidaysanayaa min majmuuci maa kii majmuuciisa adlaqa ay idlaaqeen al-aimatu imaamiyadu calayhi korkiisa daalika oo asaxiyo annahu asaxu lasaniid inuu yahay ay kuba idlaaqeen waxaa laga faa'iidaysan naayib faacilki waa kane arjaxiyatuhu raajaxnimadiisa uu ka raajaxsan yahay calىa maa lam yudliquuhu wixii aanay ku idlaaqin asaxu lasaniid inuu yahay marka muxuu leeyahay horta waxaa mukhtaara in laga joogsadoon sanad asaniidda kamida loo xukumin inuu asaxa lasaniid yahay taasi waa sida mudan laakiin maxaan jirta meeshaan kaba helaynaa bal ka soo qaad dhowr iyo toban qowl baa meeshii jira ama oo mid kastaba la yidhi asaxu lasaniid saddex baaba imika u inooga soo dhigtay zuhri can salim can abiihi iyo moxamed ibnu sirin can cabidata can caliyin ibraahim nakeyca can calqama can mascuud intaba waxaa lagu sifeeyey asax alasaniid inuu yahay mid kalena waaban ku darsanayo waa silsilatu dahab silsilatu dahabi ma can malikin can naaficin can ilimaami naasiki waa malik can naafic can ibni cumar oo qowlka bukhaariyo silsilatu dahab bal afartan tarjamo taraajim kalena way jirtaa horta waxaa roonayd inaan la odhan kaasaa ugu asaxsan oo kuwa kale oo dhan ka raajaxsan laakiin maxaan ka helaynaa halkan asaaniidan afarta aan sheegnay iyo kuwa kale iyadna kutubta insha allah aan dee ku arki kartaan markaa meeshan ka daalacataan kutubta roonroon aad ku arki kartaan intaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa isugeyntooda aan ka faa'iidaysanaynaa asaaniidda caynkani inay ka raajaxsan yihiin asaaniidda aan culimada axad ka mida a'imadii xadiisku aanay odhan waa asaxulasaniid oo macnaa intaa la yidhi asaxulasaniid baan urursanaynaayo intii maxay markaa inoo soo baxaysa dee kol haddii sanad la yidhi waa asaxulasaniid iyo sanad kaloo saxiixa laakiin cid aimada ka midi aanay odhan asaxulasaniid waxaa horeynaya ka asaxulasaniid lagu sifeeyo arjaxiyaan ka kasbanaynaa walow ay dee ikhtilaafkoodan ama idiraabkooda tani ay keentay inay mudan tahay raajaxtay in jaanibkaa la yskaba xidho in la khaas yeelo mooye inaan la caam yeelin haddana intii lagu sifeeyey asaxulasaniid ayaa waxay nooga soo baxaysa inay ka raajaxnaadaan wixii aan lagu sifayn asaxulasaniid oo kale rujxaanta faa'iidadeeda waxay noqotaa haddii tacaarud yimaado axaadiisa iskaba hor timaado loo baahdo in la kala horraysiiya ayaa sidan ay muuqataa umuuraha faa'iidadeedii oo loo kala horraysiiya bal markaa taasaan ka faa'iidaysananaa buu leeyo intaasaa inooga soo baxaysa nacam laakiin macnaa haba jirto cadamulidlaaqaasi inay raajaxa tahay ee yustafaad waxaa laga faa'iidaysan min majmuuci ma kii majmuuci maaha mid keliya ee waa intoodii adlaqa ay idlaaqeen al-aimatu imaamiyadu calayhi kaa korkii maagi dalika kaasoo maxay daalikadu waa asaxiyada inuu asaxulasanidiya ay ku idlaaqeen baa waxaa laga faa'iidaysan arjaxiyatuhu raajaxnimada kaasi ka raajaxsan yahay calaa maa lam yudliquha sanad intuu saxiixiyay aana cidi odhan waa asaxulasaniid bal taasi waa jaanib wayaltaxiqu waxaa haleelaya bi hada tafaaduli tafaadulkan imika waxaan eegnay saxiixii baa kala sarreeya oo maraatibtiisu kala sarreynaysaa waxay ku kala sarreynaysaana awsaaftii qabuulka keenaysay bay ku kala sarreeyaan amhiladu ina soo yidhina dee sanadkii asaxulasaniid laguma sifeeyey taas baaba markaa uu ka dhigay martabadii koowaad uu kaba dhigay wanaka haddana maraatib kale inoo sheegayo kuwa ku xigayso ismul cadaala iyo dabdi ka wada dhexeeyo laakiin aan dee kuwaas heerkooda aan gaadhsiisnayn bal taasi waa jaanib tafaawud kaba yimi jaanib kaloo tafaawud buu inoo sheegaya wayaltaxiqu waxaa haleelaya bihada tafaaduli tafaadulkan dee xaggii sixadaba lagu kala tagsan yahay axaadiisa ay ku kala tagsanayso sababtaa horeynu soo sheegnay daraaddeed maktafaqa waxay isku waafaqeen ashaykhaani bukhaari iyo muslim calaa takhriijihi soo saarkiisa lasoo saaro binisbati ilaa manfar marka loo eego kaa binisbati ilaa maa kii loo nisbeeyee loo eego infarada uu la gooni noqday bihi waa kaa oo de waa xadiidkaas axaduhumaa waa midkood uu xagga takhriijkiisa iyo werintiisa uu laba gooni noqday marka kaa loo eego iyo waman farada bihi lbukhaariyu bukhaari wixii uu la gooni noqday ayaa isna hareeri binisbati marka isna loo baaldhigo ee loo nisbeeyo ilaa man farada bihi wixii uu la gooni noqday werintiisa muslimun muslim oo xagga tafaadulkan ama tafaawudkan sixadii lagu kala tagsanyay maxaa isna haleelaya oo lamid oo taa shabihi axaadiidii bukhaari iyo muslim waa axaadiidta saxiixa bal in yaroo kooban oo lagu naqdiyo taa badankeeda lagaba jawaabay mooyaane axaadiidta bukhaari iyo muslim kii ay isku waafaqeen labadooduba dee waa ka horeynayaa kii midkood wariyey oo dee waxa weeyaan kollay arrinta qabuul baa jirta ummadoo dhami labadii kitaab aqbal ay saxo kulaba kulmeen oo markaa wixii ay isku waafaqeen waa ka raajaxsanaanaya ka heer sarraynaya kii midkood wariyey taasi waa mid si good haddana bukhaari kii uu wariyey markay waxyaalihii kala lahaayeen la eego bukhaari kii uu wariyey isna markaynu si guud u eegno waye xadiid xadiid maha marka loo eego taa waan arki doonaaye isna uu ka raajaxsanaan ama uu ka horeynayaa kii muslim wariyey oo marka hore ka muttafaqun caleyhi lagaba cabiro ee bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen isagu waa ka horeynayaa waa ka heer sareynayaa kii bukhaari keligii wariyey ama muslim keligii wariyey markay infiraadka xaaladeeda eegno iyo waxyaalahay kala leeyihiinna kii bukhaari wariyey ayaa ka mudnaanaya ka horeynaya oo haddii loo baahday in la kala horreysiiyo arjaxyo meeshii kan baa ka yeelanaya xagga rajxaanta iyo taqdiimka kii muslim wariyey maxaa sababtu tahay waa kan tacliilinayo walitifaaqi alculamaai culimadu isku waafaqoodii ay iskuba waafaqday bacdahumaa labadood dabadood waa iyaga labadan sheekh dee intii kaba dambeysay culimadu iswaafaqay iskuba waafaqeen calaa talaqii kitaabayhimaa labadoodan kitaab la kulankooda lala kulmo oo lagula kulmo bilqabuuli aqbal oo culimadii guud ahaan itifaaqa culimada iyo aimaduna itifaaq umadeedna waa ka dhashay markaasoo waa ka laasimay e muttafaqun caleyhina taas baa macnaheedu yahay ee waxa weeye labadaadi kitaab ayay waxay kula kulmeen aqbal waxa gudahooda ku sugan ama ay dee iyagu koobteen la aqbalo hadhow waxaan inoo soo maray talaqigaasi asaaniidiya ama shuruudda sixadoo la helo oo iyo ama tacadud duruqeed xataa talaqigan baa kasii heer sarreeya oo de wax kitaab laba ummadii iyo aimadoodii culimadoodii de faqsayin guud ahaan waxa ku sugan inuu maqbuul yahay waa maqbuul yahay xadiid dariiq iyo laba iyo saddex iyo aan ku warino laakiin talaqiga aan gaadhsiisnayn kan baa kaba sii mudan marka waxa weeyaan waa labadan kitaab miisadoodana kollayna dee waxay kulansadeen ee xagga shuruudooda ay ictibaariyeen iyo umuurahaas bay umuurahani kaba yimaadeen oo talaqigan keena ummaddii waxay isku waafaqsan biti labadii kitaab aqbal in lagulaba kulmo wakhtilaafi bacdihim haddaba waa liitifaaqi culamaai bacdahuma calaa talaqi kitaabayhima bilqabuul iyo wakhtilaafi bacdihim barhkooda iskhilaafkooda ay iskhilaafeen calaa ayihimaa kooda arjaxu raajaxsan oo iyagoo horta guud ahaan labadii kitaab aqbal iskulaba kulmay ayaa jaanibna iskhilaaf jiraan labadooda markaynu eegno keebaa la horreysiinayaa keebaa la raajax yeelayaa walow dee uu markaa xagga kol aad moodo hadalkiisa soo socdo khilaafka xaqiiqiga meeshan inuu anfeeyo kaba dhigayo dee guud ahaanba indee bukhaari la horreysiinaye taas ayaa jirtaan marka famatafaqa waxay isku waafaqeen caleyhi isaga korkiisa ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim arjaxu wuu ka raajaxsan yahay min hadihi alxayfiyati xayfiyada marka laga xayfiyadna waa jaanibkan ah itifaaqa qabuul wixii iyaga kuma sugnaa lagula aqbalay iskhilaaf haba jiro ayuhuma arjaxe mima lam yatafiqa caleyhi wixii aanay isku waafaqin oo labadii kitaabba aqbal baa lagula wada kulmay guud ahaantaa way isku waafaqsan yihin khilaafbaaba jira keebaa la horreysiinayaa marka markaynu jaanibkaa kaba egna dee itifaaqa guud ahaaneed ee aqbalka lagulaba kulmay wixii labadooda ay isku waafaqeen markaa uu ka horeeya waa ka heer sarreeya wixii midkood wariyey oo markaa midkood wariyey gaar ahaantiisa u wariyey waa ka horeynaya bal markaa maxay noo soo baxaysa isagaa dee maraatib ilaa lixya uu gaadhsiinayo oo imaka halkan saddex martaba aan hayn doono xagga iyadna tafaadul sixada kaba timaada oo jaanib kaleo mutuuntii la kala raajax yeelayo ay noqoto dee in bukhaari iyo muslimkay wariyeen martabadii koowaad uu noqdo haddana bukhaari ku wariyey martabadii labaad noqdo muslim ku wariyey martabadii saddexaad kuwa kalena way noo dambeeyaan waqad saraxa waxay caddeeyeen in yar buu halkan waxoogaa waama dee in yarbaa he uu kaba hadlaya labada kitaab bal muqaaranadeed iyo labadoodii horta guud ahaan aqbal baa lagula wada kulmay waxay noogu sugannaa axaadiis yar oo dee naqdi kuba yimi bal taasoo la cileeyey wixii ciladoodu ay mu-ahiro noqoto taasu mooyaane oo inta badan waxyaalaha lagu cileeyeyna waa umuuro yaroo basiida oo aan taas lagaba jawaabay wixii aantaa ahayn inay saxiix yihiin horta waa mid oo axaadiisii waa saxiix uma baahnid markaa in la yidhaho dee la tasxiixiyo tasxiix axadiya taasi uma baahna ee saas warinta ay labadan imaam ama midkood uu wariyey xadiidkiian axaadiidta haddii dee la naqdiyey bal marka aanay noqon taasi iyadaabaa tasxiixtaas ba ah laakiin bal markay noqoto iyaga siday ku kala horeynayan horta waa saxiix labadiiba oo waxba taasi imarka iskhilaafka iyo hebel baa horeeya ama kitaabka bukhaari aka muslim kaba horeeya waa marka loo baahdo un in wax la kala raajax yeelay axaadiis tacaarudiya unbay muuqan kartaa samara yeelan kartaaye kol haddii kitaabkii muslimba wixii ku sugnaa saxiixiya kana saxiix yahay saxiixina weliba darajaadkii sare ay yihiin saxiixii kale ay kaba horeeyaan si loogu wada camal falayo loo wada xujaysanayo ee m markaa wax weynoo tamaro oo halkaa aada uga muuqanaysaa ma jirto laakiin bal haddana haddii lasii muqaaraneeyo waxaan keenay in la yidhaha bukhaari baa ka horeynaya muslim tibuu inoo sii bal ifinaya ama sii adigu yar cadayn oo wuxuu ihi waqad saraxa waxay caddeeyeen aljumhuuru jumhuuru lculamaa bitaqdiimi saxiixi lbukhaariyi bukhaari saxiixiisa in la horeysiiyo fi sixati xagga sixada oo muslim lagaba horeysiiyo walam yuujad lama helin can axadin axad a'imadii kaba mida lagama helin xaggii atasriixu cadayn uu cadeeyey bal hadal ixtimaala mooyaane tasriixu cadeeyey binaqiidihi hadalkaa amaka arrinkaasoo ah taqdiimu lbukhaari calaa muslim wax naqiidkii ama cagsigii ah uu caddeeyo uu yidhiba waxaa xagga sixada ku horeeya muslim baa bukhaari kaga horeeya xadtaasa lagama helin hadallo waa lagaba helay dee tafdiil lagama fahmi karo laakiin hadal sariixoo ah axad a'imadii kamida lagaba hayo uu yidhi waxa horeeya oo xaggii sixada ku horeeya bal jawaanib kale mooye jawaanib kale waa lagaga fadilay muslim waa lagu fadilay xagga sixada ku horeeya bukhaari isaga kaba horeeya muslim baa kagaba horeeya taa oo hadalkaa hore naqiidkiya axad lagama helin buu yidhi wa ama maa nuqila wixii lasoo naqliyey can abi caliyin inaysaabuuriyi imaamka abi cali la yidhaaho waa kunyadiisii naysaabuurna waa magaaladii uuba dhashay ee dee markaa deegaankiisa ahayd waana magaalo weyneyd oo aimo aada u badan oo xataa muslim iyo dee waa magaaladii kaba yimaadeen oo muslimba waa magaaladiisii wadankii khuraasaan la odhanayay ballaadhnaana magaalooyinkoisii ugu mudnaa ayay kaba mid ahayd marka la eego culimada kasoo baxdayna aada bay uga badnaayeen qarniyadaas kollayna naysabur waa imika halkay ku taallaa waa eeraan dhinacyadeeda bari ayay kuba taallaa oo naysabur ay kuba taallaa inwada wayo khuraasaan kollay intii la odhan jiray qeyb afghanistan iyo qeyb usbekistan iyo qeyb eeraan ayay isugu jirtaa wadankaa khuraasaan laisku odhan jiray waqti ama dee mandiqadii dee wadankii islaamkubay kaba mid ahayd mandiqada ballaadhnayd ee khuraasaan laisku odhan jiray haddaba markaa naysaburi waxaana la yidhaha xusein ibnu cali ibnu yaziid oo aimadii aclaam tahayd mid kamida weeye ama raggii waqtiyadiisii ugu xifdiga badnaa buu kaba mid yahay xaakim abi cabdillaahi iyo sheekhadiisii weeye ibnu khuseymeyina asxaabtiisii ama talaamidiisii buu kaba mid ahaa marka muxuu yihi anahu qaala wixii lagaba soo naqliyay abi cali naysaburi xusein ibnu cali ibnu yaziid anahu qaala inuu yihi oo ah maa taxta adiimi samaaya samada adiimkeeda hoosteeda kuwa sugnaa asaxu wax ka sixa badan min kitaabi muslim aladiim asalka hore waa aljildi oo kale jildiga haragga waa la yidhaha adiimu shayna daahirkiisa ama waxa ka muuqdaa la yidhaha markaa dee samada waxaan ka muuqanayo oo adigu waa dee samada hoosteedana waa dhulkan baa kuba sugan dadka ay degan yihiinbe bal markaa adiimu shay adiimu samaana waa maa dahara minha adiimu lard haddii la yidhahdo isna waa waxa ka muuqda adiimu leyl habeenka haddii la yidhaha waa dulmadiisa adiimu nahaarna waa bayaadkiisa iyo cadaan